waxaa fashilmay islamarkaana baaqday shir loo madalsanaa inuu galabnimadii shalay ka dhaco magaalada muqdisho kaasoo ay xasan sheekh iyo madaxweynayaasha kale ee maamul goboleedyada doonayeen inay kaga dhawaaqaan xisbi siyaasadeed oo ay ku midaysan yihiin iyaga iyo hogaamiyeyaasha maamul goboleedyada ee shirka ku weheliya hogaamiyaha maamulka la baxay koonfur galbeed cabdicasiis laftagareen ayaa sabab u noqday inuu baaqdo shirkan kadib markii uu dood ka keenay habka loo qaybsaday xilalka xisbigan uu qaybta ka yahay iyo qaab dhismeedkiisa qabanqaabada munaasabadan oo socotay maalmihii lasoo dhaafay ayaa ugu dambayn noqotay mid midho dhalkeeda uu fashil ku soo idlaado xisbiga waxaa loogu yeero cadaaladda oo ay ku midaysan yihiin madaxda dowladda federaalk iyo maamulada qaar ee ka jira dalka ayaan weli la isku raacin qaab dhismeedkiisa iyo habka loo qaybinayo xubnaha maamulka xisbiga hoggaanka maamulada isku magacaabay hirshabeelle iyo galmudug ayaa u muuqda kuwa ku qanacsan qaabka ay wax u socdaan iyagoo dhankooda wax dood ah qabin balse ku dhawaaqista xisbigan dib u dhiciisa uu sabab u noqday lafta gareen oo ah hogaamiyaha maamulka la baxay koonfur galbeed si kastaba khilaafaadka u dhexeeya gudaha dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada qaar ayaa soo xoogaysanayay maalmihii lasoo dhaafay waxaana dadka la socda siyaasadda soomaaliya u sababaynayaan amaba aaminsan yihiin in arrintani tahay qorshe xukun maroogsi ah oo madaxweynaha dowladda federaalk xasan sheekh uu ku doonayo in madasha uu u bedelo xisbi isaga u gaar ah oo khatar ku noqon kara xasiloonida waddanka islamarkaana dib u dhigaya waxa ay ku sheegeen hannaanka dimuqraadiyadeed ee u yaala dowladda federaalk waxayna ku nunuuxsadeen in madasha dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh ay rabaan oo keliya qabsashada doorasho hal dhinac ah